aad baad u mahadsan tahay maxamed ciise xukuumadda beijin ayaa maamulka iskugu yeeray somalilan uga digtay xidhiidhkay la samaysanayso taiwan safiirka muqdisho u fadhiya dowladda shiinaha ayaa wuxuu si aada u dhaliilay xidhiidhka muddooyinkii dambe ka dhexeeya maamulada taiwan iyo somalilan waxaanuu ka dhawaajinaysan taiwaneyn qaran ama dowlad toona balse ay tahay dhul ka tirsan waddanka shiinaha isagoo la hadlaya warbaahinta ayaa waxauu sheegay safiirka shiinaha ee magaalada muqdisho in arrinta taiwan ay tahay dhul ka tirsan shiinaha ay ku raacsan yihiin dowlado badan adduunkoodinna uu yaqaano hal shiina oo keliya sidoo kale wuxuu sheegay safiirka shiinaha ee muqdisho inay si aada uga cambaarinayaan taxalufka siyaasadeed ee maamulada somalilan iyo taiwan si kastaba xidhiidhka taiwan iyo maamul kala baxay somalilan ayaa bilowday wixii ka dambeeyey labada kun iyo labaatankii kaasoo marba marka ka dambeysay sii xoogeysanayey jasiiradda taiwan ayaana mashaariic ka fulisay deegaana ku yaala maamul kala baxay somalilan diyaaradaha yuhuudda ayaa shakhsiyaad ka tirsan hay-ad khayriya ku dilay marinka khaza maamulka dulmiga ku caanbaxay ee saynad yuhuudda ayaa wuxuu duqeyn aad u xoogan oo xagga cirkaa ka geystay magaalada betilaahiya ee waqooyiga marinka khaza waxayna halkaasi ku dileen toddoba ruux oo ka mid ah shaqaale ka tirsan maamulka qidaaca khaza mas-uul ka tirsan maamulka qidaaca khaza ayaana wuxuu sheegay in raggaani ku dhintay duqaynta ay ahaayeen dad loo soo diray inay magaalada khaza ka soo daadgureeyaan dadka barakacyaasha ah balse inta aysan gaarin hadafkooda ayay ciidamada yuhuuda duqayn la beegsadeen xilli ay marayeen magaalada betilaahiya xafiiska warfaafinta maamulka marinka khaza ayaana intaa ku daray in xasuuq argagaxle ay ka geysteen ciidamada yuhuudda magaalada betilaahiya ee waqooyiga marinka khaza kadib markii halkaasi ku dileen shakhsiyaad ka tirsan hay-adda khayriga ee marinka khaza xadgudubyada yuhuudda ee khaza ayaana haatan u muuqda kuwa sii xoogeysanaya kadib dhammaadka wejiga koobaad ee heshiiska xabad joojinta marinka khaza dowladda azerbaijaan ayaa armiiniya ku eedeysay inay weerar ka fulisay koonfurta waddankeeda war ka soo baxay maamulka azerbaijaan ayaa lagu sheegay in ciidamo hubeysan oo ka tirsan dowladda armiiniya ay weerar asaasina ka geysteen goob ku tala dalkeeda gaar ahaan gobolka sioniga ee dhanka koonfureed kaga beegan armiiniya war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda dagaalka ee azerbaijaan ayaa lagu sheegay in ciidamada armeniya uu adeegsanaya hubka fudud ay rasaas ku fureen subaxnimadii hore ee maanta mandiqada junis mana aysan wasaaraddu bixin wax faahfaahin oo intaa ka badan dhankeeda wasaaradda dagaalka ee armeniya ayaa waxaay beenisay warka ka soo baxay azerbaijaan iyaduona iska fogeysay eedeemaha loo jeediyey ciidamadeeda arrintan ayaana ku soo aadaysa kadib markii labadan dowladood ay khamiistii lasoo dhaafay shaaca ka qaadeen inay sii wadayaan heshiiska nabaddee lagu soo afmeerayo colaadda afarta sana ka dhex xulcaysa labada wadan ugu dambayntii ciidamada yuhuudda ayaa sheegtay inay maanta dileen xubnasar oo ka tirsan ururka shiiciga ee isku magacaabay xisbullah kuwaasoo ururka u qaabilsanaa hagidda howlgallada ay kooxda ka fulinayaan deegaanada yantar iyo mees al jabal ila wareedda maxalli ayaa sheegay in duuqayntan ay sababtay dhimashada laba hogaamiye oo ka tirsan xisbullah weerarkan ayaana si gaara uga dhacay koonfurta lubnaan wakaalada wararka ee lubnaan ayaana dhankeeda sheegtay inay diyaaradaha anduuliyaha leena yuhuudda ee weerar duqeyna la beegsadeen gaari marayay magaalada mees al jabal wararkii caalamka dhegaystayaal caaw anaga intaa